Radio Wadajir WATV kumay afar labaatan AM.
raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir rediyo oo maalin kastoo axada aad uga barateen saacadda bariga maraykanka kolka ay tahay saddexda galabnimo in aad ku kulantaan mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheedana aad si toosa uga dhegeysan kartaan sidoo kale ayaa barnaamijkeena akhyaarta waxa ay si toosa uga dhegeysan karaan oo haatanba uu ka socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan waxa uu si toosa uga socdaa daafeed com iyadoo aad si toosan uga dhegeysan kartaan teleefanadiina barnaamijkeena haatan sida tooska uu u socdo iyo weliba usbuuca intiisa kale taleefonkaas oo ah todoba hal labo afar saddex labo shan todobo lix shan wacan oo wanaagsan ayaynu idiin leenahay maalin kastoo axada barnaamijkeenan axadlaha waxaanu ku furanaa warkii oo fidsan bisha janaayo maanta waa kow iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo toban warka waxaa istuudiyahan wadajir radio ee magaalada atlanta si toosa idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi wararkeena maantana waxaa ugu dooroon ciidamo ka wada tirsan dowladda oo maanta ku dagaalamay gudaha magaalada muqdisho ergeyga igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya oo maanta kulan la qaatay guddiga maamul sameynta gobolada dhexe ee soomaaliya wafdi qaramada midoobey ka socda oo maanta gaaray magaalada baydhabo dagaal ka dhacay goof gaduud iyo guddoomiyaha tiyeglow oo sheegay inuu xiriir adag ka dhexeeyo shabaab iyo o n l f maamulka gobolka gedo oo lagu eedeeyey in dadka gobolka uu kala sooc ku sameeyo kolka hay-adaha samafalku ay doonayaan in ay caawimaad u fidiyaan dadka degan gobolka ammaanka magaalada kismaayo oo faraha kasii baxaya iyadoo dilalka iyo weliba qaraxyada qorshaysani ay joogto ka noqdeen magaalada nin ganacsada ah oo meydkiisii laga helay magaalada kismaayo iyo weliba howlgal maamulka uu dad badani ku qabqabtay oo ka dhacay isla magaaladaasi kismaayo qaraxyada ka dhacaya magaalada kismaayo iyo dilalka oo lagu eedeeyey kooxda uu hogaamiyo axmed madoobe ee raaskamboni sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta dagaal ku dhex maray gudaha magaalada muqdisho ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ciidankaasi oo sida uu tilmaamayo ay ahaayeen kuwa militariga dowladda maanta magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxaa ka dhacay iska horimaad dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya iska horimaadkan ayaa waxa uu geystay khasaaro waxaana intii la xaqiijiyay hadda ku dhaawacmay ilaa iyo shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in iska horimaadkan uu yimid kadib markii ay kala shakiyeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga ee dowladda federaalk soomaaliya iska horimaadku in muddaa socda ayaa saameyn wuxuu ku yeeshay dadka degan degmada hodan saraakiil ka tirsan dowladda ayaa markii dambe tegay goobta iska horimaadku ka socday kuwaas oo kala dhex galay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale ma jirto faahfaahin intaasi ka badan oo saraakiisha dowladda ay ka bixiyeen iska horimaadkan dhanka kale aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho isla maxamed kaafi ayaa waxa uu ku waramayaa in wakiilka igad ee soomaaliya uu maanta la kulmay ergada haatan ku mashquulsan u sameynta maamul goboleed gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waa kan mar kale kaafi maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen ergeyga igaad u qaabilsan soomaaliya iyo xubnaha guddiga farsamada ee maamul sameynta gobolada dhexe iyo weliba maamulada siixay in maamulka gobolada mudug iyo galgaduud la sameeyo waxaa looga hadlayay qaabka loo dhisi karo maamulkan iyo qaabka loo dadejinayo markii kulanka uu soo dhammaaday kadib ayaa waxaa ka hadlay arrimahaas maxamed cabdi cafey oo ah ergeyga igaad u qaabilsan soomaaliya waxa uuna yidhi
horta guddiga maamul sameynta gobolada dhexe waan la kulanay waxaan ku dhiirigelinay hawsha loo idmaday inay si degdega u fuliyaan sameynta wadankana waxaa hogaaminaya dowladda federaalka marka waxaan jecelnahay oo ku xusnaa communikaga golaha wasiirada shalay inay maamulkaasi la dhameyshitiro guddigana waxaan ku dhiirigelineynay inuu maamulkaas si degdeg ah loo dhiso waxay ahda igad iyo caalamka oga baahan yihiin inaan diyaar u nahay maaragta runtii inaan la garab istaagno laakiin tayna dhiirigelin ayay ahayd waxaana rajaynayaa muddo dhow inay maaragtahay shirkaa wixii ka soo baxay ay u caddaan doonto shacabka iyo dadka degan gobolada
dhanka kale waxaa la isku raacay halka uu shirkani uu ka dhacayo ee gobolka galgaduud iyo weliba magaalada martigelinaysa waxaana la shaaciyey in magaalada cadaado lagu qabanayo shirka maamulu sameynta gobolada dhexe iyadoo sidoo kale magaaladaasi la sheegay in la geynayo ciidamo ka tirsan amisom oo sugaya ammaanka sida uu sheegay madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid dhanka kalena ah musharax u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka gobolada dhexe in maaragtay meeshii hore loo go-aamiyey ee, shirka in lagu qabto ee, cadaado ee, degmada cadaado in lagu qabto shirki laba in guddigii ee, maaragtay farsamadu inuu tago meesha la yidhaahdo ee, degmada cadaado iyo sidoo kale ee, ciidankii een, amisom ee nabadgelyada ka sugi lahaana inuu tago Een, ee, qodobka afraadna wuxuu ahaa een, adeegii oo kalba haa ee, ee, in xiriir ee, xafiiska igaad ee halkan ee, dabcan iyadoo haddee dowladda federaalka ahi ay hogaaminayso broseskan haddana ee, iyaguna inay meesha ay muxuu ahaa noogu sheegeen nin ee, wakiilka igaad oo xiriir joogta ah arrimaha gobolada dhexe laga wada shirka wasiirada arrimaha dibadda igaad ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho shalay ayaa waxaa qodobadii laga soo saara ka mid ahaa in la dedejiyo maamul sameynta gobolada mudug iyo galgaduud iyo weliba maamulka kale ee loo sameynayo gobolada hiiraan iyo weliba shabeellaha dhexe maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena maxamed kaafi sheekh abuukar warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho kadib kolkii muddo shan maalmood ah uu ugu jiray xabsiga dowladda soomaaliya magaalada muqdisho weli waxaynu ku guda jirnaa wararkeenii inoo soo taxnaa tan iyo saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo haatanna sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada baydhabo maxamed cabdilcasiis salaad waxaa maanta gaaray magaaladaasi wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo u qaybsanaha arrimaha gobolada koonfur galbeed soomaaliya qaramada midoobay kaasi oo kulan la qaatay qaar ka mida wasiirada shariif xasan uu magacaabay maanta magaalada baydhabo xarunta gobolka baay kuwan ay saxaafadda dibadjoog ka ahayd ku wada qaatay golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo hogaaminayay kusinaa madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi iyo sidoo kale uqaabilsamaha xafiiska qaramada midoobey unsom ee gobolada koonfur galbeed vikram kulanku ay kaga wada hadlayeen suurtagalnimada xaqiijinta ammaanka koonfur galbeed iyo sidii deegaanada ka maqan maamulka dib loogu soo celin lahaa gacanta dowladda in xafiiska qaramada midoobey uu gacan ka geysto horumarinta wasaaradaha maamulka iyo horumarinta mashaariicda dibudhiska deegaanada waxaana markuu soo idlaaday kulankaasi saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi isagoona ka warbixiyey wixii ay ka wada hadleen mas-uuliyiintii ka socotay xafiiska unsom iyo maamulka koonfur galbeed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha janaayo labada kun iyo afar iyo tobanka waxaan kulan la yeelanay qaybtooda unsom ee xarunta magaalada baydhabo taasoon ka wada hadalnay sidii capacity building ama loo dhisi lahaa wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaan isla soo qaadnay sidii ay bulshada koonfur galbeed soomaaliya ay u caawin lahaayeen goobaha abaaraha iyo colaaduhu ay ka taagan yihiin wadahadal fiican baa aynu yeelanay aad iyo aadana waynu isula fahnay waxayna ballan qaadeen in haddii ilaahay idmo maalmaha soo socda ay imaan doonaan xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo wufuud kale oo heer caalami ah sidoo kale wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi ayaa ka warbixiyey kulan maantadii hore uu la qaatay saxafiyiinta ka howlgala gobolka baay taa oo ay kaga wada hadlayeen sidii meesha looga saari lahaa khilaaf soo wada dhexgelay maamulka uu hogaamiyey shariif xasan iyo saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn u horeeyey guud ahaan magaalada baydhabo xarunta gobolka baay sidoo kale waxaan maanta kulan la yeeshay ka wasaarad ahaan wasiirka warfaafinta wariyayaasha koonfur galbeed soomaaliya qaybtooda ku sugan magaalada baydhabo taasoon isla soo qaadnay sidii ay u horumarin lahaayeen saxaafadda dowlad goboleedkan koonfur galbeed soomaaliya iyo sidii ay uga qayb qaabadan lahaayeen dhisidda dowladdan curtunka ah bulshadana ay ugu tabin lahaayeen wanaagga iyo wacyigelinta dhanka saxaafadda sidoo kale wariyaashu waxay ballan qaadeen ayaguna inay garab taagan yihiin waxna la qaban doonaan intii karaankooda ah dowlad goboleedkan koonfur galbeed soomaaliya sidii horeba ay u garab taagnaayeen marka wadahadallo aad qiimo iyo qadarin mudan baana dhexmaray aniga ee saxufiyiinta koonfur galbeed qaybtooda magaalada baydhabo ku sugan inahaas iyo kuwo kaloo fara badan baan maanta golaha wasiirada ay isla soo qaadeen waana mahadsantiin tan iyo intii loo magacaabay toddobiyi tobankii nofembar sanadkii lasoo dhaafay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan iyo suxufiyiinta gobolka baay ayaa wada shaqayntooda aada u liidatay taa ay ku macneeyeen suxufiyiinta ka howlgala koonfur galbeed soomaaliya in maamulka shariif xasan uu cadaadinayo saxaafaddii xorta ahayd waxayna ahayd dhowaan markii laba suxufi oo ka howlgasha magaalada baydhabo xarunta gobolka baay qalabkii ay ku shaqaysanayeen ay ka qaateen ciidamada booliska gobolka baay taa oo ay ku sifeeyeen amar ka soo baxay maamulka sare ee koonfur galbeed soomaaliya wadahadallo iyo waanwaan dheeriya la sameeyey ayaana suurta gashay in waqti dambe loo soo fasaxo qalabkii laga qaatay suxufiyiintaasi iyagoona guud ahaan looga digay in war uusan ogeyn maamulka shariif xasan aan laga baahin karin magaalada tan baydhabo xarunta gobolka baay maxamed cabdicasiis salaad idaacadda wadajir radio magaalada baydhabo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdilcasiis warbixintaas nooga soo diray magaalada baydhabo sidoo kale ayaa waxa uu ku soo waramayaa in deegaanka goof gaduud uu dagaal ku dhex maray ciidamada ka tirsan dowladda iyo weliba kuwa xarakada shabaab waa kan marka duleedka deegaanka goofguduud ee gobolka baay waxaa ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab dagaalka ayaa bilowday kadib markii al-shabaab ay weerar kusoo qaadeen fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada milatariga ee dowladda soomaaliya duleedka deegaanka goofguduud ee gobolka baay axmed aadan maxamed waa gudoomiyaha deegaanka goofguduud waxa uu sheegay in al-shabaab khasaare u geysteen islamarkaana dib u carareen dhinacoodana uusan soo gaarin wax khasaare ah gudoomiyaha ayaa intaa ku daray in ay kuraa joogaan kooxihii weerarka soo qaaday waa cidda meesha ku dagaalantay waa nimankii oo nabadiidki baa marka diyaar baan loo ahaa awal baa la socday inay ayaga soo socdaan laba meelood bay ka soo galeen marka hal dhinaca baa weerar ku soo qaadeen dhinaca koonfur oo wadada saaska gobolka baay iyo ilaa diisoor saxadeeda oo dhinaca diisoor ka soo galeen marka ciidan oo meesha diyaar ku ahaa dukaysinku ku dariyaa meesha kudir ayaa joogan marka si fiican baa loo difaacay si fiican baa loo da- difaacay waana la digay ma garan annaga hadda dhinaca eh, dhaawac iyo dhimasho hataa ma qabno ilaahay baa noo gargaaray marka nimanka meesha hadda hal qof baa kaga dhintay dad badanna dhaawac baa gaareen marka digdig bay u rarteen oo ay u dhaheen waana waana la digay ma garatay dhinaca kale al-shabaab war ay ku qoreen barta internetka ay ku leeyihiin waxay ku sheegeen in khasaaro fara badan ay u geysteen ciidamada militariga ee ku sugan deegaanka goofguduud kadib dagaalkii ka dhacay halkaas
gudoomiyaha degmada teeglow ee gobolka bakool ayaa waxa uu ku waramayaa in kadib kolkii dagaalo googoosa ay la galeen xarakada shabaab ay arkeen in xarakada shabaab ay caawinaad ka helaan ururka lagu magacaabo o n l f oo ka dagaalama isaga gudaha zoonka shanaad ee dalka etoobiya waxaa maanta magaalada baydhabo xarunta gobolka baay kuwan ay saxaafadda dibadjoog ka ahayd ku wada qaatay golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed haa raadi wadajir aad aan la simin maadaama il waraysado ahayte warbaahintaas adduunka dee siyaasad aad aad aan kama aqaliyaan waan gartay gudoomiye maxamed cabdallah xasan toddobadii bishaan ay ku beegneyd maalinimadii arbacada dagaal waxuu ka dhacay degmada tioglow iyo deegaano ku dhowdhow bal weerarkii aa qaadeen khasaaraha dhabta uu geystay iyo guulahaad ka gaarteen bal inooga warbixi arrinkaasi
walaalkay maalintii arbada ay ka dhaafnay balina toddobaad iyo sideetan ay jiraa ciidamada duulada oo fadhiismadiyo dhihin degmada tijeedno yaa weeraro way ka qaadinaa meela araaw beysha dannaawe yaa weeraro ka qaadeen iyo oo markaas reediyeeyeen niman al-shabaab eh oo gaariyaal degmada laka qobsaday oo raadiyeeyaa meelo inku daba seedeen meelya dagaal ballaaran yaa ka gobaday xaqiiqatan eeda ciidamada dowlada aan ku guulaysadeen maya ku dilaynaa afar askari oo iska jara kuwa al-shabaab ah iyo kuwa onls ah yaa aadileen hal qori aakayana ha ku qaadeen gaarigiiyo adeegna ha ku babadeen si xoog ah aan kula wareegeen xaqiiqatan meeliyadee meel guul ciidanku shanayahay bal gudoomiye maxamed cabdallah xasan deegaanka uu dagaalka ka dhacay ee ku tirsan degmada tieglow waa deegaankee idinka dhankiina haddii aad tihiin ciidamadii dowladii ka dagaalamay deegaankaasi khasaarinteen leeg ayaa idinka soo gaartay dagaalka aada la gasheen al-shabaab
horta deegaanka way ninjira tumon sideed kilomitira ninjira iyo gudaha ningalay saasa ka raadsine waana aragnay ciidan tira badan ahaayeen una wal khasaaro la araaw haliweyn oo kuwa dhalinyarada hadii dugooka dhamaadi ayaa meel yar xabata kudeerti isagana hadda shaqaysadoo haaye waa oo wal hadda la sheego karo dhaawace mae xaqiiqatan tan tan oo ninka khatar samayntaas ahaytay laakiin xaqiiqatan eetigeeda ciidamadana iyo oo nimid gobaan aan ka doomin lakiinse oo lawaayo atukoy walyaro oo xabadee haddana linsheegu korna dhaawaca ahayli haro korna aadiiri xaqiiqatan markii un wadda aan garanaysa gartay bal gudoomiye weerarkaas idinka aad qaadeen aad u qaadeen fariisin al-shabaab ay ku lahayeen deegaanka dhanaawe ma wuxuu ahaa weerar horey loo qorsheeyey mise markay qaateen gaariga ay soo saarnaayeen raashiin dad shacab ay leeyihiin un baad qorshayseen weerarkaasi xaqiiqatan weerarka inina ku qorshaysanaay laakiin isla markaas mindeedda may dejiyey dagaalka macnaa gaariyaashiyoo qobsadeen la dejiyey bulshada ma toorkaan u qorshaysanaay mahayn maxaad ku caddaynaysaan in saddex ruux ama afar ruux aad ka disheen al-shabaab caddeemaha idinka aad u haysaan in khasaarahaasi aad geysateen muxuu yahay
xaqiiqatan caagagii meelaguna kadilni naftatee ka horta gurigiyala ku kor qaaday xaqiiqatan sadidii kalena meelana kadin
gartay oo una mayl haysanaya dad badan oo warbaahin oo aan la xiriiraw xaqiiqatan afar laga duugan dhaawacayaasha ilaa saglili jeeyeen sidilan dhaawacaya saglili jeeyeen walaal bashooda markay jeeyeen ku dhamadeen xaqiiqatan intan ana marti ana kalaa afar lana gudinle walaa kamadi afar shilin iyo meer laakiin isla markaas walaa goobtaas kigir iyo afar tahay gartay gudoomiye maxamed cabdalla xasan sidoo kale waxaad sheegtay in guud ahaan ay ka barbar dagaalamayaan al-shabaab ciidamo owl neef ah bal taasi ay idiin xaqiijiyey in ciidamadaasi ay ka barbar dagaalamayaan al-shabaab
waynay xaqiijiyey iskawala kuma ogolaayay degmada jeediyo dhowr silay degnaayeen saldegyadii oo ahaayeen oona la tumay degnaysay degmada jeediyo saldegan hay xaqiiqatan wal oo hadda kutilkuteen ma ee wal jiro dhab ee gartay bal gudoomiye ciidamada own lf ee ku sugan deegaanada gobolka bakool gaa- gaar ahaan ee deegaanada ku dhow dhe- degmada aad gudoomiyaha ka tahay ee tieglow bal ciidamadaasi maxay ka qabtaan oo ay ula socdaan al-shabaab ma dhanka tababarada ayay ka saacdaan mise guud ahaan waaba ciidamo ee iyaga la mid ah al-shabaab oo ka barbar dagaalamaya misna kasoo horjeeda ee fikradda dowladeed xaqiiqatan ciidamada way kudhahooye isbahaysiya kudhahooye wayna wadaagayaana dhaqaalaha dadkada ku qaadaya wadaagahayaan maalin kasta iyaga halin sheegahaaya xaqiiqatan waaba la horgalaya runtii xoola laba gobolaa badini milyoon kuwa hadde oo awoodi siihayo bayowma al-shabaab hadda awoodle oo biyo weerarka qaad damba waa kaga gobota mille laakiin may garab banaha oo xaqiiqa ah oona lafada ayaa garab banan kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada teeglow ee gobolka bakool oo wariyaheena magaalada baydhabo maxamed cabdilcasiis siiyey waraysi ku saabsan in xarakada shabaab iyo ownlf uu ka dhexeeyo xiriir dagaal ah ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolkiisa oo ah gobolka bakool halkaa weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda waxaa eedeymo isa soo taraya haatan ka soo baxayaan waxgaradka ku nool gobolka gedo kuwaasi oo sheegaya in maamulada hadda ka jira degmooyinka iyo weliba kan gobolka ay dadka deegaanka wada degeni u kala soocayaan marka ay timaado qaybinta hay-adaha samafalka ay qaybinayaan waxyaalaha loogu talagalay in dadka lagu quudiyo nabadoon cabdishukri oo ka mid ah nabadoonnada ka soo jeeda deegaanka karaban ee gobolka geb ayaa wuxuu faahfaahin uu ka bixiyey xaaladda ay ku nool yihiin bulshada ku nool deegaanka karaban nabadoonka ayaa hay-adaha deeqaha bixiya iyo dowladda waxuu co- waxa uu ka codsaday in gargaar lala soo gaaro dadka ku nool deegaanka karaban ee gobolka gedo bulshadu waxay u baahan tahay samafal wax la yidhaha ilaahay baana iskale samafalka balse hay-adaha samafalka ee maanta dalkan dowlad la-aanta lagu tiirsan yahay ee waxqabadkii beesha caalamku dalkan ay ugu tala gashay ay u saransoorayaan bulshada degan dalka waxaad moodaa deegaankaasi een, inuu horta ka taqan yahay waana laga bilaabo gorayaane ilaa luuq dadka u dhexeeya boorgaras ilaa iyo karaban aagga u dhexeeya dadkaasi dhan wixii samafal ah waa ka go'doon sababna waxa waa aan maamulka gobolkan gebiya kan degmada oo aan arrintaas xil macquula iska saarayn waxaan moodaa weliba wixii degmada qaybtan ka ah aan aan aan baay waa godoon oo samafalku waa in security baa lagu magacaaba mana aha haddaad ooto wixii xagga geba ka arag samafalku iyadoo dhalinyarada dhadda soomaaliya maanta laga caabsanaya ay meel walba joogaan bay ee dhankaa kale aad moodaan ay free yihiin oo iska nasaxayaan samafalku sidii loogu talagalay ugu tegaya hadday beerihi tahay oo dhankii beerihi waxqabadkooda tahay hadday tahay een, magaranaysaa reliiskii oo bulshada ay u baahnayd haddii ay tahay developmentkii kala noocyada magaranaysaa wooskii hadday tahay dhan walba ay tahay xaggan daytaan geeda waxaad mooda waa free daytaan bayguna waa waa meel un xiran oo godoona mana garanayno waa sababna waxaan u qiyaasaynaa mimbarada jira ee maamulada heerka degmo iyo kuwa gobol ah ama ka- iyo- iyo ka maqan yihiin dadka dayiga ama ka tiisid marka waa ka go'doon cid u hadlaysaa ma jirto ceel looma maqna cid eh, ma garanaysaa cid looma maqna ceel looma qutaan godoomiyaalka ma garanaysa hadalka Sidoo nabadoonka kusoo ayaa wuxuu warramay imaanayaa xilli wariyaheenna koonfur galbeed dhowaan Axmed deegaanka Axmed Saale.
karaban laga soo Waxaa sheegay maanta inay la ku helay dhufteen meydkii abaaro kamid ah saameeyey ganacsatada dadkii magaalada dunyada kismaayo kaasi oo ahaa nin aad loogu yaqaano ganacsiga dhanka batroolka waa kan saalixi wararka laga heliyo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in nin ganacsadaha meydkii saaka laga helay duleedka magaalada kismaayo halka loo yaqaan bowle obliko oo ah deegaan hadda la degay una dhow badda marxuumka la dilay ayaa waxaa la sheegayaa in meydkiisa ay ka muuqdaan jirdil iyo rasaas kaga dhacday qaarka hore ee jirkiisa ah suuqa shidaalka ee kismaayo ayaa lagu soo waramayaa inuu ku lahaa baqaar weyn oo lagu iibiyo shidaalka sidoo kalena uu ka mid ahaa ganacsada ugu jeebka roon kismaayo ee la soo dega shidaalka dilka marxuumka ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan howlgallo dad badan guryaha lagala baxayay ay ka dhaceen magaalada kismaayo inta badan dadka sidaan kale loo dilo ma jirto cid baarid iyo dabagal dheeraada ku samaysaa kismaayo waxaa ku soo badanayay maalmihii ugu dambeeyey dilalka noocaani oo kalea waxaana walwal iyo cabsi badan ay gelisay dadka ku nool magaalada maadaama inta guryahooda lagala baxo la dilayo haddana aysan jirin cid baarisi dabagal dheeraada ku samaynaysaa dabayaaqadii sanadkii tegay ayaa meydka qof dumar ah iyo nin kale laga helay halka maanta laga helay meydka ninka ganacsadaha dhinaca kale ciidamada nabad sugidda ee magaalada kismaayo ayaa xalay ka sameeyey magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda goolwade iyo shaqaalaha howlgallo ballaaran waxayna ciidamada gelayeen guryaha iyagoo baarayay halka ay soo qaqabteen dad u badan dhallinyaro oo kor u dhaafaya ilaa konton ruux howlgalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii shalay weerar miino dhulka lagu aaso lala egtay gaari ay wateen askar ka tirsan ciidanka nabad sugidda maamulka jubbaland waxaana weerarku geerooday saddex ruux laba askari iyo gabar dhaawac ahayd oo markii dambe geeriyootay saraakiisha ammaanka magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa weerarka dusha ka saaray dagaalyahanada xarakada al-shabaab ayagoo sheegay in falalka noocani oo kalaha ay iyagu geystaan rasaas ay xalay fureen ciidamada ammaanka ee magaalada kismaayo ayaa lagu soo waramayaa in laba qof uu dhaawac halisa ka soo gaaray maamulka jubba ayaa inta badan howlgallo dad lagu xiriiro ka sameeya magaalada kismaayo markay dhacaan weerar la egto ciidamada maamulka iyo kuwa nabad ilaalinta ay ku sugan magaalada kismaayo axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena axmed cumar saalex warbixintaas nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada baardheere ee gobolkaasi gedo ayadoo haatan aynu soo gaarnay xilligii barnaamijkeenan axadlaha aan isku macsalaameyn jirnay maalin kastoo axada waa bahda wada jir oo isku duuban anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureeni yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaanka farsamada inoo hayana waa maxamed siidow mayow inta aan dib dambe barnaamij kaloo xiiso leh aan u kulmi doono sidaas iyo ammaano allah
maayo